horta baaritaanada weli way socdaan wayna soo tarayaan ilaa iyo hadda waxaa la xiray labaatan iyo dhowr eedeysane oo lagu tiirsan yahay in ay wax uga jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyey diyaaradii gala airlines sidoo kale nabad sugidda ayaa soo bandhigtay c c t v ama close caption caamarada airbortka iyo meelaha businesda lagu dhejiyo waxayna kutuseysaa laba nin oo isu dhiibiya laptop markay isu dhiibaan meel luuqa intay galaan bay waxay u dhiibayaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dolasho meeshaas ka baxay marka saacadda haddaa fiirisid waxay kutuseysaa sagaalkii iyo soddon iyo laba daqiiqo abaarahaas weeye marka ay falkan sameynayaan ilaa haddana baaritaanka weli waa socdaayo wixii soo siyaada ilaahay hadduu yidhaahdo waanu idina waanu idin soo gudbin doonaa waa garta cabdisalaan bal waxaad iga warantaa marka labada nin ee laabtoobyada isu dhiibeysa ee aad sheegtay inay usii dhiibayaan ninka dhiman doona diyaaradda iska soo tuura sida la sheegay ma waxay la raaceen diyaaradda oo rakaabkay kamid ahaayeen mase garoonka gudihiisa oo keliya ugu dhiibeen garoonka garoonka gudihiisay ugu dhiibeen sida aa ka arkeysid c c t v-ga waa laba nin oo soomaaliya ninka way marka marka hore iyagaa isu dhiibiyay baalka laptopka beeto waxay u dhiibayaan ninkii diyaaradda ku dhintay oo kasoo dhacay waa gartay marka ilaa iyo hadda ma la aqoonsado labada qof wax isu dhiibeysa mase kamid yihiin dhowr iyo tobanka qof ee hadda lahayo dadka hadda lahayo dhowr iyo labaatan baa hadda saacadan hadda la iisoo sheegay inay gaarayaan welina way socotaa labadaas nin in ay ku jiraan iyo in kale taas lama wadaagi karo hadda laakiin weli baaritaanka waa socdaa guddi loo saaray baa jira oo baaritaanka wada waa la weydiinayaa su-aalo dadka xiran marka waxaa laga yaabaa in xiritaan kale u jiri doono oo dad kale la helo marka waxaan diidayaa in aanu ka hor dhacno waana waxaa laga yaaba inay raadiga wax ka dhegeysanayeen waa gartay waayahay dhowr labaatanka qof marka ma waxay ahaayeen rakaabkii diyaaradda saarnaa mise dad kale oo magaalada laga soo qaqabtay ahaayeen dad dad inta keliya oon hadda aan aan la ogolyahay inaan sheego waa dad soomaaliya oo maxaan ku idhahdaa magaalada lagu xiray inay diyaaradda qaar saarnaayeen iyo inay saarneen taas hadda kama jawaabi karo laakiin dhowr ilaatakaas qof waa dad eedeysanayaal ah oo lagu tuunsan yahay abaabulka inay inay wax ka wadeen marka waa intaas waa gartay ganacsato miyaad ku jir ku jirtaa haddaad nala wadaagi karto dadka bal waxa ay haddaadan sheegi karin wallahi wa wa waxa weeye warka dadka xiritaanadan waa arrintan waa arrin socota weli dadka hadda xiran magacyadooda waxaa layi lama soo gudbin karo iyo meelaha kala yimaadeen iyo shaqooyinka ay ka shaqeeyaan inay diyaarad saarnaayeen iyo in kale laakiin waxaan kugu darayaa labada nin oo laptopka isu dhiibi marka hore waxay qabaan grayska shaqaalaha airbortka iska dhigeen marka xiritaanadu weli way socdaan arrinta baaritaanka waa socotaa ilah hadii yidhaahdana wa wa wa way soo gabagaboobi doontaa markay soo dhamaatana waa khasab inaanu v o a aanu la wadaagno saraakiil ka socda dowladda maraykanka oo f b i da ka tirsan ayaa la leeyahay qeyb bay ka yihiin sida kood aan ku arkeynay baaritaanka marka taasi maxaad kala socotaan
saraakiisha f b i da waxa ay shaqadoodu ahayd keliya baaritaanka dhanka farsamada oo yani diyaaradda iyo qaraxa wax ku saabsan baaritaankan dadkan la xirayo iyo iyo baaritaanka la sameynayo dhankaas dambiiyadii dhacay waa soomaalida iyo hay-adaha amniga hay-adahena amniga ayaa wada nimankan f b i da keliya waxay naga caawinayeen waa sida hadda hore kuusoo sheegay keliya in ay naga caawiyaan qaraxii waxa sababa qaraxa iyo sida ay arrintu tahay marka iyago dhankaas ayay naga caawinayeen waxaan la shaqeynayey baarayaal soomaaliya oo hay-adaha amniga ka tirsan ugu dambeyntii cabdisalaanow bal waxaad iga warantaa waxaa nagu maqaalaha sidoo kale in xaaladda garoonka ee arrintan saameyn ku yeelato oo diyaaradihii imaanaya dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey ay hakad ku yimaadeen gaar ahaan kuwa n caalamiga ah bal waxaad iga warantaa sidaad uga warqabta ayana saameynta dhinaca duulimaadyadii saameyn way jirtaa waa saameyn ilahay hadduu yidhaahdo temporaria diyaaradihii duulimaadyadii way yaraadeen waa run laakiin waxaa sidii keliya arrintan baaritaanku intuu kasoo dhamaanayo oo sababta iyo waxaas lasoo ogaanayo marka hadda baaritaankii inoo soo dhamaatay waxaa keliya oo la sugayaa waxaa la wadaa waa waa arrimihii kusaabsanaa dadkii eedeysanayaashii abaabulka wax sameeyey ama arrintan ku jiray in lasoo xirxiro oo maxkamad lasoo taago oo sharciga lala tacaalo